doorashooyinkii xilliga dhexe ama midtermka ee shalay ka dhacay waddanka maraykanka ayaa xisbiga mucaaradka ah ee jamhuurigu guulo badan ka soo hooyey iyada oo dhinaca kalena xisbiga talada haya ee dimuqraadiga ee madaxweyne barack obama ka tirsan yahayna goobo badan looga badiyey tani waxay keentay in aqlabiyadda labada aqal ee kongareska maraykanka haatan uu la wareegay xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka haddaba maxamed colaad xasan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa goor dhoweyd waraysi ku saabsan sida doorashooyinkii maraykanka shalay looga qabtay ay ku dhammaadeen iyo weliba natiijooyinkii ka soo baxay la yeeshay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow
cabdiraxmaan xalajab aan yarayn ayaa xisbiga dimuqraadiga gaaray marka hore si guud nagu dulmar sida ay wax u dhaceen colaadoo doorashadii xalito guud ahaan waxay u dhacday sidii loo saadinayey aqalka sanadka ee duqowda ayaa waxaa la wareegay xisbiga jamhuuriga iminka sanadka jamhuurigu ay haystaan waxaa ilaa iminka la xaqiijiyey labiyo konton xubnood iyadoo ay taasi ka sii badan karto oo durban la hadal hayo alaska oon go'aan laga gaarin inuu horreeyo ninkii xisbiga jamhuuriga u sharaxnaa xisbiga dimuqraadiguna waxay haystaan shan iyo afartan dhinaca aqalka wakiilada xisbiga jamhuurigu colaada waxay heleen laba boqol iyo labaiyo afartan waa tiro ilaa dagaalkii adduunkee labaad intii ka dambaysay malaha xisbiga jamhuurigu aanu helin dimuqraadigu waxay heleen boqol iyo toddobaatan iyo afar keliya waxaa iyadana xusid mudan in markii ugu horreysay ilaa boqol haweena ay soo galeen kongareska dhinaca barasaabyada ama guddoomiyaasha gobolka xisbiga jamhuuriga guulo waaweyn ayay dhinacaasna ka heleen oo waxay xajiseen goobihii sida weyn loogula tartamayey iyo gobolladii waaweynaa sida florida ohaayo iyo wisconson oo kale waxaa kaloo weliba ay heleen gobollo aad iyo aad dimuqraadiga ugu xoog badnaa weligood oo aan marnaba la filaynin inay la wareegaan waxaa ka mid a massachusetts oo uu helay charlie baker nin la yidhaahdo oo jamhuuriga la wareegay iyo gobolka maryland ee nu dariska nahay oo nin ganacsadoon horey loo aqoon lery hagan uu isagana ku badiyey dabcan natiijooyinkaasi qaar badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayay xalito ciil badeen oo ciil la seexday halka taageerayaasha xisbiga jamhuuriguna ay dabbaaldegii xalay bilaabeen colaadow saaka waagu ugu bariyey waa tahay cabdiraxmaan maxay dimuqraadigu eedeen oo jabkaasi weyn u keena bay kula tahay wallaahi markii aannu eegno siyaasadaha iminka laga hadlayo waxaa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xili madaxweyne hal xisbi ka tirsan waxa iska caadiyah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo yidhahdaan qoladan siddeed sannadood baa siiseen bal dhinaca kale eeg taasi waa mid tan kale sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo wakhtigan xaadirka ah barack obama ayaa aad hoos ugu dhacday waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen colaadow ay madaxweyne obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololayn lahaa ay yidhahdaan ma doonayna magaciisa in aan sheegno waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yidhahdo arison grims ee gobolka kentaki aad loogu han weyna waayo gobolkaasi kentaki waa gobollada markii dambe qaatay xataa mashruucii obama ee xagga caafimaadka oo lislahaa dimuqraadigu waxbay ka keeni doonaan gabadhaasi waxay xataa diidday inay ka jawaabto obama ma u codaysay mise umaad codayn arrinka kalean isleeyahay aad buu u wiiqa dimuqraadiga waxaa ka mid a xilliga markii la joogo doorashada wakhtiga dhexe dhallinyaradu ma soo baxaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhallinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madoowa afrika ka soo jeeda iyo latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro keliya ay soo baxaan oo laisleeyahay shalayto maanay codaynin intooda badan qodobka ugu dambeeyo aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xaddhaafka ah ee doorashadani lagu soo qulqulay oo aad iyo aad uga badan wixii aanu horey u arki jirnay tusaale fiican haddaan soo qaadanno guddoomiyaha gobolka florida oo haatan ku soo noqday jegadiisii rick scott waxa uu baxshay saddex iyo toban malyan oo dollar oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuuriga ay siiyeen ee kale cabdiraxmaan maxay natiijooyinkan dhalin karaan siday noqonaysaa labada sane ee soo socota wada shaqaynta madaxweyne obama iyo xisbiga jamhuuriga oo haatan ka talin doona labada aqal ee kongareska maraykanka colada way adkaan doontaa wada shaqayntooda haddii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intay meel iska dhigaan labada sane ay ku tala galaan in wax u cuntamo dadweynahan cadhaysan ee ka cadhaysan isqaqabsigooda ay ku raaligeliyaan marka taas waa muhiim madaxweyne barack obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mida madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyey waxaa la rajaynayaa in ay gacanfidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqayn yeeshaan laakiin nasiib daros intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sane haatan u dambaysay ee ay wada shaqaynayeen madaxweyne barack obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo keliya isjijiidadkoodii iyo iska horimaatikoodii aad ayuu u sarreeyey haddaan wax kaloo mucjizo aanay dhicin la fili maayo inay wax badanoo wada shaqayn halkaasi ay ka soo baxdo waa gartay ugu dambayntii muxuu salka ku hayaa isjijiidkan iyo ismariwaaga aqalka cad iyo xildhibaanada jamhuuriga mar walba dhex mara inkastoo madaxweyne barack obama labadii kun iyo siddeeddii si weyn aqlabiya dad badan ay u doorteen haddana tan iyo markii la doortay waxaa jiray ololo isaga ka dhana oo qaar ka mida taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u batan kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne obama waxaa ololahaasi uu soo gaadhay in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada oo matalan maanta waxaa maraykanka ka jira in boqolkiiba shan iyo soddon ilaa afartan dad gaaraya ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yidhahdo independent xisbiga jamhuuriguna waxaa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad moodo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaala ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo hor jeeda wax kasta oo jamhuurigu la yimaado waxaa meesha aan ka maqnayn wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne barack obama oo xataa gaadhe heer gabadha u ordaysa senatarnimada ee gobolka lusiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyada ay la liidato ay tahay midabta koornimo loo hayo madaxweyne barack obama kaasi wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo u warramayey wariyaha v o a maxamed colaad xasan